gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamanka dowladda federaalk ee soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa guddigan uu magacaabay oo ka kooban shan iyo toban mudane oo ka tirsan baarlamanka labada aqal ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa waxaa la sheegay inay ka shaqayn doonaan laba qodob oo muhiim u ah hannaanka doorashooyinka soomaaliya ku soo wajahan labada qodob ayaa waxaa lagu kala tilmaamay kabaaraandegga iyo diyaarinta xeerarka doorashooyinka ururada iyo sidoo kale xisbiyada siyaasadeed iyo sharciga dhismaha guddiga doorashooyinka iyo sohdimaha soomaaliya qodobka labaadna waxa uu yahay usoo gudbinta labada aqal oo wada jira warbixin dhammaystiran oo ku saabsan xeerarkan kor lagu sheegay marka la fiiriyo xildhibaanada baarlamanka dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa qudhooda waxay u muuqdaan inay ku kala qaybsan yihiin warqadda uu soo saaray guddoomiya sheekh aadan madoobe xildhibaan yuusuf xayle jimcaale oo ka mid a shan iyo tobanka xubnood oo guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamanka soomaaliya uu magacaabay ayaa v o e da u sheegay waxyaabaha xilligan ay mudnaanta u leedahay in la magacaabo iyo xilligan xasaasiga ah waxyaabaha ay sida gaarka uga shaqayn karaan guddigan aan ku jiro la magacaabay wuxuu ka shaqaynayaa doorashaal qof iyo cod ayuu ka shaqaynayaa wuxuu soo diyaarinayaa qaabka ee doorasho hal qof iyo hal cod ay udhexayso baarlamaankuuna horgey doonaa
waa tahay sidaad la socotay khilaafaada jira maamulada jubbaland iyo puntland waa maqan yihiin somalilan weli xaaladeedu ma cadda sidee rabtaan inaad arrintaas uga shaqaysaan doorasho noocee ayaysan noqon doontaa doorashadaad ka shaqaynaysaan xerarkeeda
baarlamaanka soomaaliya way ku dhan yihiin soomaaliya dabarkana soomaaliya waa laga furaa
waa tahay marka waxyaabahaad hadda qabanaysaan ma xeerar unbay ku saabsanaan doonaan aad ka shaqaynaysaan
doorashada nuuca ay naqanaysa ayaan ka shaqaynaynaa baarlamaankan la horgey doonaa soomaaliyana horey u soconaysaa dabarkan waa laga furaa birow maxaad ula jeedaa dabarkaa laga furayaa
mar walba looma fadhin karo doorasho dadban iyo qabiil iyo aniga waxaan u hadlaa dadka codkooda meel dheer uun gaari karin waxaana noo daawo ah qof iyo cod inay naqato soomaaliya marka dabar kuma xirnaan karno afar iyo labaatan saac
gobollaa maqan oo xitaa aan gacanta hadda lagu hayno shabaabku ay maamulayaan waa la qabanaa dalka dalka waxaa ka dhacday intixaan oo dugsi saraa dhacay oo ilaa soddon kun iyo la jiro bafa dhallinyaraha ay galeen dalkana meelo badan ayaa bannaan meelihii bannaan ayaa lagu qabanayaa meelihii aan bannaanayn waa la banaynaya madaxweynaha ballan qaaday inuu dagaalka sii wadaayo doorashadana way soconaysaa dagaalkuna wuu soconayaa gobolladan hadda khilaafka ku maqan ee shirkii madasha wadatashiga qaranka ka tegey sidee rabtaan inay doorasho ugu hirgasho haddii aad shuruucda noocaasna aad ka shaqaynaysaan madaxweynuhu wuxuu ku baaqay inuu inuu tegaayo amba uu dalbanaayo madaxweynuhuna waa nabadoon taa su-aashaas madaxweynehay qusaysaa madaxweynuhuna diyaar u yahay wax walba laakiinse guddigeenan waxaan ka shaqaynaynaa qaabka ay doorashada naqanayso iyo qaabka ay udhacayso waxaan horgey doonaa baarlamaanka soomaaliyeed welina guddiga ma shirin marka waan kasii hordhacayaa marka waa mahadsantaa barow dhinaca kale xildhibaan yuusuf gamadiid oo ka mid ah mudanayaasha baarlamanka golaha shacabka sidoo kalena ka tirsan xisbiga himilo qaran ee mucaaradka ah ayaa waxa uu dhinaciisa tilmaamay in tallaabadan marka hore ay tahay sharci darro sida uu qeexay waxaa dhinaca kale uu ku dooday in soomaaliya oo ku jirta marxalad siyaasi ah oo kala qaybsanaan siyaasadeed ay ugu horrayso inay muhiim tahay in guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamanka soomaaliya ay tahay inuu dhowro wadajirka iyo midnimada soomaaliya si aan loo kala kaxayn bulshada iyo weliba siyaasiyiinta kala aragtida ah waxaan u aragnaa madaxweynuhu shuruucdii baarlamaanka uu ku shaqaynayey inuu si bareer uu yidhi hala ii jibiyo oo codsigiisa naftigiisuu shuruuc ku qotomin ayadoo ay ka habboonayd xataa haddii dan ay u arkeen qodobada yani xeeroosaadka ee baarlamaanadu ay ku shaqeeyaan ama labada aqal ay ku shaqeeyaan ee dhigayey xeerarku ama waxa la wixii sharci la xiriiraa xukuumaddu waxay baarlamaanku soo gudbin kartaa labada bilood ugu horreeya qodobada dhahaya in wax laga bedelo ama meesha laga saaro taa in laga bilaaba yahay qodobadiioo jira ayaa baarlamaankii oo xirmay laga codsaday in bil loogu daro lagana shaqeeya shuruuc annagoo og dastuurkii kumeelgaarka ahaa ee ummaddan isku hayay ayaa wax laga bedelayaa in la yidhi oo rabitaanku madaxweynaha lagu saleeyey iyadoo aan la wada socon oo taladii dadkii qodobo waxaa jira dastuurka uu amraya in laga wada hadlay aan la marin qaybsanaantii ka dhacday oo maanta aan ku jirno khalalaasid dastuur oo sababteedana ay tahay cutubka afaraad afar cutub baa la dababa dalay cutubka afaraad wuxuu khilaafsan yahay cutubka shanaad iyo cutubka lixaad iyo cutubka toddobaad awoodaha iyo saxiilka lagu weynayo inta way iska hor imaadsan tahay marka in maanta haddana baarlamaankii uu xirmay shuruucdana gaare laga leeyahay oo haddana golihii wadatashiga qaran aysan heshiis ku ahayn maxaan ku rahday maanta mar kale loo furaa horta waa yaantashaad u weyn laakiin xildhibaan gamadiid in laga shaqeeyo arrimo doorasho oo la yidhaahdo soomaaliya hanaankii doorasho ee ku jirta ha laga gudbo dadka codka ha loo dhoweeyey maxaa ku jaban oo ku diidaysaan weliba adiga oo xisbi ka tirsan walaalow xisbiga ugu weyn axsaabta hadda xisbiyi ma jiraan rusaasiyadii ugu weyn ee maanta soomaaliya ka jiraan annaga aan xubin ka ahay weliba mas-uuliyiintiisa aan ka mid ahay maxaan ku raa xafiisyo waaweyna inoo diyaarsan cid maanta inaga jecel ma jirto waana ku kalsoonahay shacbiyad marka layidhaahdana dee xisbiga ugu shacbiyadda badana maxaan aaminsannahay laakiin waxaan kuu sheegayaa walaale waxa weeyaan dalkan waxaan ogsoonnahay in dagaalo sokeeya uu ka soo kabanayay qabaa'il isu laayey hanaanka dowladnimada inay u dhisan tahay dastuurkeenna kumeel gaarka u samaysan yahayna dad islaayay sida keliya oo maxaanku rahdaye ay ku wada socon karaan oo dastuurkoodana uu ku salaysnaa qaab dhismeed awood qaybsi ah iyo tale wadaag uu ahaa si tartiib tartiib jaraanjir mar laga gudba ayaa lagu socday sida maanta socotaahi waxa weeyaan waad ogsoon tahay waxaa goonistaag kore ugu dhawaaqay somalilan oo aan loo joojin maanta xaladdeeda iyo marxaladeeda iyo halka ay maanta taagintaan ogeynay puntland golihii watashay ka baxday looma istaagin jubbalandna ka baxday looma istaagayo trin kugu kala baxaya shaki igama jiro waxaan diidannaha marka waxa weeyaan warheede wax walbaba midnimada ayaa ka horeeya magacaabista guddigan ayaa waxay ku soo aaday xilli shirkii golaha madasha wadatashiga qaran ay ku kala tageen qaar ka mid a madaxda maamul goboleedyada iyo sidoo kale dowladda federaalka ee soomaaliya puntland iyo jubbaland ayaa hadda u muuqda inay ka aragti yihiin dowladda federaalka ee soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu horey u sheegay in labadaasi maamul uu ka shaqayn doono sidii dib loogu soo celin lahaa laakiin hadda waxaa muuqata in xaaladan iyo marxaladan ay taagan tahay meel xasaasiya cabdilcasiis barrow v o a muqdisho